munaasabad si rasmi ah loogu furayay dib u howlgelinta adeega boostada ee dalka ayaa ka qabsoontay gudaha garoonka diyaaradaha dancadda ee magaalada muqdisho waxaana furay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed aadan macalin soomaali munaasabadda furitaanka adeega boostada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maareeyaha garoonka dancadde ee magaalada muqdisho mudane maxamed saciid cabdulaahi iyo maareeyaha hay-adda duulista rayidka mudane axmed macalin xasan ayaa sheegay inay muhiim tahay in dalku uu yeesho adeeg boosto oo casri ah waxaan balyaynaynaa wasaaradda isgaarsiinta waxaan ku hambalyaynaynaa inay shaqaa muhiima ay soo qabatay muhiimna u ah u ah dalka kobiciisa gaar ahaan dhinaca xiriirka dhaqaalaha iyo isu socodka arrintaa waa arrin muhiim ah oo muujinaysa qaybna ka ah arrimaha muujinaya in dalku uu soo kabanayo wayna uu socdo sharaf bay noo tahay in maantay ay wasaaradda iyo tiimkeedu ay furitaankii ugu horreeyey shaqadaa muhiimka ah ay ku qabtaan garoonka maanta waxaa farxad ii ah in aan qayb ka ahaado xafladdan maaragtay lagu daahfurayo in soomaaliya ay awoodday soddon iyo lix sano kadib in boosto adduunka ay u dirto ayna ka hesho arrintan waxay ahayd caqabad haysata muwaadin kasta oo soomaaliyeed hay-ad kasta oo soomaaliyeed tusaale ahaan hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed caqabaddaasna ay tahay saacaddan laga bilaabo wax oo maaragtay history ay tahay oo aanay hortaagnayn soomaaliya gabagabadii waxaa munaasabadda soo xiray wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed soomaali isagoo sheegay in maanta ay tahay maalin weyn oo dib loo soo celiyey adeeg qiimo weyn ugu fadhiya shacabka soomaaliyeed kadib ku dhowaad lix iyo soddon sano oo uu hakad ku jiray adeegii boostada maanta horta maalin noogu asteysan maalinka muhiimka ah oo ummadda soomaaliyeed oo dhan aan rabnay inaan ogeysiinno wixii maanta ka bilowdo in adeeggii boostada oo dib u soo noolaaday oo aan u diri karno dalal boqoliyoaaaiyosaddexda dal oo adduunka ay ku midaysan boostada annagana naloo soo diri karo soomaaliya waxay xubin ka noqotay boostada adduunka inta aanan qaadanin maxaa la dhaha madax bannaanida sanad ka hor kontoniyosagaalkii aan ku biirnay intaasoo dhan waxaan ka ahayn xubin burburkii markoo nagu dhacay un baan weynay codkeenna wixii ka dembeeyey laakiin waxaan dib u soo ceshannay xubinnimadeennii waxaan dib u soo ceshannay shaqadii aan qaban jirnoo dhan waxaan marka ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan qurba joogta in dalkooda waxa ay u soo dirsan jireen oo boostada ugu imaan jirtay wixii hadda ka dambeeyey inuu u furan yahay